bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslم عlى نbyina mxamd وعlى آlih وأصxaabihi أجmعيn qala الإmam أbu dawuud raximh اllah tacalى baabu الصlaaةi clى اlqbri baabu bayaani xukmi الصalaati salaaddii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay calى اlqabri qabriga korkiisa lagu tukada salaada uu sheegayana salaat اljanaaزa ayuu ka wadaa marka salaatاljanaasada qabriga korkiisa in lagu tukado xukunkaas caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wamusadadun qaala xadaanaa xamaadu can haabitin can abi raafic can abi hurayrata ana imra'atan haweenay sawdaa'a madow ow rajulan ama nin kaana yaqumu lmasjida masjidka xaaqi jiray fafaqadahu اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigaa waayey fasa'ala canhu xaggiisii buu ka su'aalayoo waa weydiiyey faqiila waxaa la yidhi maata waa dhintay faqaala waxa uu yidhi alaa aadantumuunii maxaad ii soo ogeysiin weyseen bihi isaga yani maxaa ii soo ogeysiin weyseen geeridiisa qaala waxa uu yidhi dulluunii calaa qabrihi qabrigiisa itusa fadalluuhu way tuseen fasallaa calayhi markaa wuu ku tukaday ayb xadiidka marka macnihii loo tarjamay ayuu tusayaa oo qabriga ninkaa ayuu nebiga kula tukaday ninkaa salaadda ama naagtaas uu salaatuljanaasaha kula tukaday marka asalaatu cala alqabri hadday janaaso tahay waa bannaan tahay oo nebigaa sameeyey sala allahu calayh waali wasalam haddii aysan janaaso ahaynoo salaadan rukuucda iyo sujuudda leh ay tahayna nebigu waa reebayoo wuxuu yidhi laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha xadiiثi mrhd ibn abi mrhd ayazani alanawi xadiiث abi mrhad alghanawi fii صaxiixi muslim ayuu nebiga sidaa ku yidhi marka salaada la sheegaayo waa aلsalaaةu calى اlmayit maahan yani asalaaةu salaadan caadige daat الrukuuci wasujuudi leh maaha wayna kala duwan yihiino salaaةu اljanaasada meyd in loogu duceeyaa loogu talagalay midanna waa mid alla in lagu caabudo rukuucdeedii sujuuddeedii wadato qofka iyay u tahay yacni salaad iyo duco iyo waxyaabahaas oo dhan ayb xadiida marka mas'aladu marka sidaas yacni weeyaan ahlu cilmigu badankoodna xadiidkan bay qaateen ayb oo cali bn abi aalib abuu muusa alashcari ibnu cumar caaisha ibnu mascuud dhammaan waxay tilmaameen inay bannaan tahay wabihi qaala shaaficiyu wاlawsaaciyu waaxmed waisxaaq imaamu shaafici iyo wsaaci iyo imaam axmed iyo isxaaqna sidaasay dhaheen inay bannaan tahay wa qaala الnakhaciyu wamaalikun abu xaniifata laa yusallaa cala اlqubuur maaligii abu xaniifayana waxay dhaheen lagu tukan maayo qubuurta laakiin xadiidkaana xujo ku ah culimmada marka iyagu waa lagu tukan karaa qabaan ayaa haddana waxay tilmaameen ilaa kam yajuusu الsalaatu calayha intee in la egbaa meydku hadduu duugan yahay la ogolaya in lagu tukado qabrigiisa korkiisa janaaso in lagu sameeyo qaar waxay dhaheen bil qaar waxay dhaheen inta jirkiisu ounan baabi'in qaar waxay dhaheen weligiis waa lagu tukan karaa waqiila yajuusu liman kaana min ahli salaati calayhi xiina mowtihi qaarna waxay dhaheen markuu dhimanayay ninkii salaad ahal u ahaa markuu dhimanaya ninkii yani salaad ku tukashadeed ninkii ahal u ahaa waa ku tukan karaa laakiin ninkii gadaal ka dhashay oo markaas qaan gaaray kadib inuu yidhaahdo waxaan kusoo tukanaa dadkii hortay dhintay maya baa la yidhi calaa kulli nebigu taxdiid iyo wakhti uma samaynin laakiin nebiguna dhaqankii markaa nebiga xilligiisa saxaabada jirayna ma ahayn inay mar walba amwaad ku soo tukadaan oo qubuurahooda ay kula soo tukadaan marka qofkii marka ay dan ka hayso waa u bannaan tahay taxdiidku waxba kuma soo aroorin xadiidka waxaa kaloo ku sugan oo daliil uu u yahay dadka muslimiinta kuwooda taagta daran ee mar walba la iloobayo in la xusuusnaado oo qof masaajidka iska xaaqoon mujtamaca magac weyn ku lahayn maalan ama naag madow oo masaajidka iska seexato masjidka ka shaqayso dadku badanaa ma dareemayaan axwaasheeda marka nebigu inuu dareemi jiray oo uu tafaqud ku samayn jiray oo baarbaari jiray axwaalaha marka qofka laysleeyahay waa dhibaataysay axwaashiisa in la ogaado laga warqabo si loogu kaalmeeyo ayb ayb iyo nebiga tawaaduciisa iyo naxariista lagu abuuray oo ummaddiisa u naxariisa iyo siduu ummaddiisa ugu naxariisanaya waxyaabahaasay daliil u tahay baabu salaati cala almuslimi yeliihi ahlu shirki fii baladin aakhar baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay cala almuslimi qof muslima lagu tukado korkiisa qof muslimoo dhintay yeliihi ay maamulayaan markaas ahlu shirki dad ahlu shirkiga ay maamulayaan fii baladin aakhara beled kalena ku sugan ama yeliihi ahlu shirki ahlu shirkigu ay la xiriiraan nin dadkiisu ay mushrikiin yihiin beled muslimiintu leeyihiinna aan ku dhimanin salaada lagu tukadaa say noqonaysa see waa sidee qال xdثna cبdاللh بن مسلمة القعنبي qال قرأت على mالك بن أنس عن بن شهاaب عن سعيد بن المسyب عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبga nacaa wuxuu u khabar sheegay liلnaasi dadka wuxuu u khabar geeriyaad sheegay النajaشhiya najaaشhi buu dadka khabarkii geeridiisii u sheegay alyوma maanta alyوma maalintii اladii maata fiihi ou dhintay maalintii ou dhintay ayaa nebigu muslimiinta uu u sheegay najaashi inuu dhintay wa kharaja bihim waa la soo baxay ilalmusallaa buu ula soo baxay fa safa bihim waa safay wa kabbara arbaca takbiiraatin afar allahu akbar buu takbiirsaday ayb afar takbiir ayuu sameeyey ayb xadiidkan marka bukhaari iyo muslimba way wariyeen wuxuuna tusayaa salaatu اljanaaza cala almayiti algaa'ib meyd maqan salaatuljanaaze in lagu tukan karo oo aan hadda xaadir ahayn in janaaze lagu tukan karo ayuu xadiidkan tusayaa laakiin abu daawuud fiqigiisa sida ka muuqato uuna baabaystay waa ninku hadduu ku dhinto meel gaalo laysleeyahayna muslim ma maamulaayo qofkaasoo amaa lagu tukan waayaa haddii ninku marka dhul gaalo uu ku dhinto meel aan lays lahayn muslimku ku tukado oo maamulaa joogo aan laysdhehaynin dadka marka in salaad janaaso oo qaa'iba in lagu tukado yaa xadiidkan uu tusayaa abu daawuudna sidau isagu ka fahmay saas waaye tarjamadiisaana uu ku caddeeyey baabu salaati cala almuslimi yeliihi ahlu shirki ay maamulayaan ama ay la xiriiraan ahlu shirki fii beledin aakharana ku dhintay beled aan muslim ahayn oo kale ayb xadiidku marka wuxuu isagu marka sidaasuu abu daawuud u qaatay ahlu cilmiga imaamu shaafici iyo imaam axmed iyana waxay iyagu markaa asalaatu cala almayiti algaa'ib ama dhul muslim ha ku dhinto ama dhul gaala ha ku dhinto halagu tukado ama yaan lagu tukanin iyagu xadiidkan cumuumkiisa ayay ku camal falayaanoo waxay leeyihiin waa la caam yeelayaan salaada qaa'ibkaana way bannaantahay dhahayaan najaashina nin muslima buu ahaa siday xadiidka ka muuqato nebiguu rumeeyey nubuwadiisana waa rumeeyey iimaankiisa waa qarin jiray oo dadkii isagu uu xukumayey ayaa dad baas oo waxay ahaayeen aadna nasraaninimadu ay ugu daran tahay oo lafaha iyo dhiigga ay ka gashay wuu ka baqi jiray marka ma muujin jirin hoos ayuu muslim ka ahaa ibnu taymiya kitaabka minhaaju sunnaha wuxuu sheegaa salaad xitaa inuunan tuka jirin cabsi uu ka cabsanayo dadkaas kolalka qaar marka inaanu tukan jirinoo cabsida darteed marka laakiin uu rumeeyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam sidaas baa la yidhi buu dhahaa marka ibnu taymiya oo qiila saasoo kaleu ka cabiraa marka calaa kullin iimaankiisu waa qarin jiray isagu muslimku marka haddii uu dhinto dadka muslimiinta waxaa ku waajiba inay ku tukadaan hadduu dad gaalaha ku dhex jiro qof u qumaayana aanu jirin salaaddiisaas kuwa kale ee maqlo geeridiisa ayaa iyagana salaatuljanaaso oo qaa'ib ah kula tukanayo ayb xadiiku marka macnahaasu tusaya ayb waxaa kaloo xadiidku uu daliil u yahay qofka dhinto in la sheegi karo khabarkiisa nacyigu waa khabargeeriyaad axaadiid reebaysaa jiro laakiin waa nacyi jaahili ah midka la reebay kan la ogol yahayna waa nacyi iyo khabargeeriyaad la sheego si dadka ku tukanayo ay u soo bataanoo ninkaas muslimkaa waxtar ay ugu noqoto marka haddii loogu dan leeyahay in janaasadiisa la badiyo oo muslimiin badano ay duugtiisii ka soo qayb galaan waa fiican tahay oo sidaa darteed loo sheegayo laakiin ninkii hebel ayo weynaabaa dhintay hadday uun iska tahay middaasi ma bannaano waa nacyigii jaahiliga rasuulkuna uu reebay sala allahu calayh waali wasalam ayb waxaa kaloo xadiidka ku jiro calam min aclaami nubuwa najaashi oo ku dhintay xabasho nebigiioo madiino joogo ayaa maalinkii uu dhintay buu ka sheekeeyey ayb taleefon iyo waxaasna ma jirin waxyi baa loogu sheegay rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka mucjiza min mucjizaati اnebiy bay ahayd sala اllahu calayh ali wasalam qala xadaana cabaad bnu muusa qaala xadaana ismaaciilu yacni bna jacfar can israa'iila can abi isxaaq can abi burdata can abiihi qaal amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaana amray an nanطaliqa inaan tagno ilaa ardi اnajaashiy fadakara xadiidahu xadiidkiisii buu sheegay qaala اnajaashiyu najaashi waxa uu yidhi ashhadu annahu rasuulu اllah waxaan qirayaa inuu rasuul an leeyahay waannahu aladii bashara bihi ciisa bnu maryam kii uu ciise ku bishaareeyey inuu yahay baan qirayaa walowlaa maa ana fiihi waxa aniga aan ku suganahay haddii lala yahay oo min almulki boqortooyo ah la ataytu waan u tegi lahaa waan u imaan lahaa xataa axmila naclayhi intaan kabihiisa u qaado laakiin marka waa baqayoo dadkiisuu ka baqay markaa isagumarka waxaa laga qaadanayaa marka qofku hadduu islaamo isagu marka waxyaabo uu is leeyahay ama wax kaaga baaba'aan iyo darteed iyo hadduu iimaankiisa u qariyo iyo cind allahi waa anfacayaan ilahay agtiisa inuu wuxuu taraya najaashi iimaankiisaas uu qarsanayey maadaama saxaabadiina uu soo dumay waxbuu u taray iimaankiisaas ayb xadiidkan marka rijaashiisu waa iqaad laakiin waa cilaysan yahay faqad rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey xudayju bnu mucaawiya can abi isxaaq whuwa cmr bn cabdاlahi الsabiiciyi can cabdاlahi bni cutba can cabdilahi bni mascuud fajcalahu min musnad ibni mascuud sidaasaa imaam axmed musnadka ugu soo saaray imaamu dahabi taarikh اlislaam waxa uu yidhi qisadan hijrada alhijraةu ilaa ardi اlxabasha markuu sheegay bacda an saaqa riwaayata xudayj ibni mucaawiya ibni mucaawiya markuu keenay waqaala cubaydullaahi bni muusa buu yidhi ahbaranaa israa'iil can abi isxaaq can abi burdata can abiihi qaala amaranaa rasuulu اlahi sal slm an nanطaliqa maca jacfarin ila alxabasha wasaaqa kaxadiidi xudayj wayadharu lii ana israa'iil wahima fiihi wadakhala calayhi xadiian fii xadiiin wadakhala calayhi xadiiثun fii xadiiثin ayb aduu marka cillo saasoo kale u sheegay xaafilkana isaabadaba wax koosu u guurinaya cillo khafiya ayuu marka u sheegayaa midkan dambe inay ku jirto snaadkiisu marka inuu cillo ay ku jirto rijaashiisu waa iqaad laakiin isnaadkiisu marka waa mucal baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan alrajulu qofka yajmacu mowtaahu kuwiisa dadka ka dhintay mowtadiisa kulminayo fii maqbaratin meel maqbaro gaar ah ku kulminayo waalqabru iyo qabriga yucallamu la calaameeyo laba masalo halkan uga hadlaya qabriga in calaamad loo yeeli karo lagu aqoonsado iyo qofka ehelkiisa inuu meel ugu talagalo oo lagu duugo markaa maqbarada ka mida meel maqbaro ah marka inuu samaysto oo ehelkiisa uu ku duugo qofka qaala xadaana cabdulwahaabi bnu najda qala xadaana saciid bnu salim xaaw xadaana yaxya bnu اlfadl asijistaaniyu qala xadaana xaatimu yacni bna ismaaciil bimacnaahu can kahiir bni zaydin اlmadaniyi can اlmuطalib qaala lamaa maata cuثmaan bnu madcuun markuu dhintay ukhrija bijanaasatihi baa lala soo baxay oo la soo bixiyey fadufina waa la duugay faamara الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu amray rajulan nin an yaأtiyahu bixajarin dhagax inuu u keeno falam yastadic ma aanu karin oo awoodin xamlahaa dhagaxa qaadistiisa faqaama ilayha rasuululahi sal l slam nebigaa u istaagay waxasara wuxuu faytay ou xaydxaytay can diraacayhi labadiisii dhudhun ayuu marada ka qaaday xaytay qaala kaiirun waxau yidhi qaala almualib qaala aladii yukhbirunii dalika kii ii sheegaayey can rasuulilaahi iiga sheegayey waxa uu yidhi kaannii anduru waaba anigoo fiirinayo ilaa bayaadi diraacaya labadii ilaa bayaadi diraacay rasuulillahi sal l slam nebiga labadiisa dhudhun caddaantooda anoo fiirinayaad moodaaba xiina xasara canhumaa markuu xaggooda fayday uma xamalahaa wou qaaday nebiga fawadacahaa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisa ayuu dhigay wa qaala waxa uu yidhi atacallamu bihaa waxaan ku calaamayanayaa qabra akhii walaalkay qabrigiisa waadfinuu ilayhi waxaan ku aasayaa man maata qofkii dhinto oo min ahlii ahlkayga ah labadii masalaba marka waa daliil xadiidka oo qabrigii marka in la calaamayn karo daliiluu yahay marka dhagax buu soo qaaday madaxa ayuu ka agdhigay ayb dhagax buu agdhigay iyo waa dhisay labay kale yihiin binaha wuu diidi doonaa oo baab dhan buu u samayn doonaa binaha inuusan bannaanayn iyo tajsiiska nuuradaynta waxaa inuunan bannaanayn kanna waxaa weeyaan waa calaamad calaamaddu marka dhismo inay ahaataa qasab ma ah qabriga isagoo la dhisin iyo calaamaddan ayaa calaamad loo yeeli karaa lagu ogaado geed lagu tallaalo ha noqoto ama dhagax sidaasoo kale weyn oo la dhiga ha noqdo ayb oo dabayshay waxa aynan meesha ka qaadi karin wahaakadaa marka in calaamayntu ay bannaan tahay ayb iyo in qofku qaraabadiisu oo hal meel iskula duugto oo meel gaar ah qaraabadiisu marka uu ku duugto guryaha ma aha maqbarada ayuu meel kale duuganayayuu uga samaysan karaa ayb labadii mas'alo marka uu baabeeyeyba marka waa uga hadlay baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan filxafaari midka qodayo yejidu arkaayo alcadma laf ka qabriga qodayo yejidu helayo alcadma laf yani qof lafihii oo kale meel qabri hore ku jiray ayaa dhulkii sida u qoday u qodaayey ayaa marka wuxuu arkay lafo hal yatanakabu dalika almakaan hal yatanakabu maka jeesanayaa dalika almakaana meeshaa ma iskaga tegayaayo maka jeesanayaa ayb qال xdثna القعنبي qال xdثna cبدالعزيز بن محمد وهو الdراwردي عن سعد يعن بن سعيد عن cمرة بنت cبدالرحمن عن cائشhaة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم qاaل نبgu waxa uu yidhi kasru caظم الmyiti meydka laftiisa jebintiisa ka kasrihi jebintiisoo kale weeyaan xayan isagoo nool xadiikan maan idiin qoraynay kasru cadmi اlmayiti meydka laftiisa jebintiisa ka kasrihi jebintiisa oo kale weeyaan xayan isagoo nool la jebiyo ayb ayb marka xadiidku waa صaxiix ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi hada kalaamu caamu yuraadu bihi اlkhusuuص waa kalaam caam ah buu yidhi hadalkan khusuus baana loo jeedaa liijmaacihim ijmaaca ay ku ijmaaceen calaa anna kasra cadmi اlmayiti laa diyata walaa qawada arrinkan wuxuu leeyahy ibn cabdilbar waa cumuumkiisu looma jeedo waa caamun uriida bihi اlkhusuuskay yidhaahdaan waa usuuliyiintu maxaa yeele haddii la yidhaha meyd laftiisoo la jebiyo isagoo nool laftiisoo la jebiyo iyoyaa isku mid ah marka la leeyahay ma laga wada dhinac walba iskaga mid ka yihiin oo ninku hadduu meyd gacan ka jebiyo ama uu yacnii gacan ka jara maalan diyadii gacantaa lagaa rabaa ama waa laguu qisaasayaa ama gacanaa lagaaga jarayaa qawad qisaas iyo diyo midna kama waajibaan meyd ka nool laakiin waa ka waajibayn ninka hadaad gacantiisa jebiso ama gacanta hadaad ka jarto wuxuu leeyahay yanii nisfu diya gacan haddaa ka jarto meyd haddii gacan laga jaro laakiin waa xaaraam nisfu diya laakiin ma jirto marka caam oo ah khusuus loola dan leeyahay waayuu leeyahy marka ibn cabdilbar facalimnaa ana almacnaa marka waxaan ogaanay buu yidhi macnuhu marka inuu yahay taana waa ijmaac facalimnaa ana almacnaa ka kasrihi xayan filimi in laga wado meyd lafjebintiisu isagoo nooloo laf laga jebiyayoo kale waayo xagga dembiga ayaa laga hadlaya filimi ayaa lagu qaydaya marka laa fi اlqawadi wala diya liijmaaci اlculamaa'i calaa maa dakartu laka sidaas buu yidhi abu daawuudna marka wuxuu tarjamtay baabun fi اlxafaari yajidu اlcadma hal yatanakabu dalika اlmakaan ibnu xibbaanna wuxuu u tarjamay dikru اlإkhbaari cama yustaxabu lilmar'i min taxafudi ada lmowta ibnu xibbaan isaga wuxuu baab ka dhigtay in layska ilaaliyo mowdka dhibka in la dhibo walaa siyama fii ajsaadihim jirkooda kumaba sii jiro xadiidkan marka wuxuu deliil u yahay riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin kasru cadmi اlmeyiti اlmuslim meydka muslimkaa bay marka qeyd uga dhigayaan bacduriwaayaadna culammada marka xadiidkan waxay u soo deliishadaan mucaasiriinta ah mas'ale ah qofku xubnihiisa isaga uu leeyahay ma ka dardaarmi karaayo ma dhihi karaa markaan dhinto beerkayga iyo wadnaha iyo ha la igala baxo iyo keliyaha qof ha lagu nooleeyo kale arrintaas ma bannaantaha mase ma bannaana oo qofku ma ku tabarruci karaa cudwi xubin isaga uu leeyahay markuu dhinto ka gadaale waxay leeyihiin xadiidkan wuxuu tusayaa xubin in laga bixiyaa meydka waxay u baahan tahay in la jeexo in la jeexona waa layska reeba qof muslim oo dhintay qaaraa marka xadiidkan waxay u deliishadaan inaan waxba lagu samay karin mas'alo kale culammada bacdi alculamaana waxay dhahaan iyagu qofku xubnihiisu ammaanay ku yihiin ma dhiibi kara isaga taas awooddeeda ma laha ilaa fuqahadii hore qaarkood ay yidhaahdeen qofku haddii uu baahdo inuu isaga iscuno ma bannaano dow wax kale raadsana ha raadsadayb laakiin inuu isaga iscuno oo markaa yacni intuu isqasho ama xubnihiisa qaar qasho oo dabka saarto looma ogolay leeyihin marka bilaa intaas haddii ay waxaanu bannaan tahay intaas taasaa la bannay lahaay nin marka wax hayaa aan jirin inuu markaan dhinto kadib ma bannaano ayb marka arrimahan aad gaalada u sameeyaanoo waxay yeelaan dadka waxay yidhaahdaan waxay ka qoraan foomam ayay ka sii buuxiyaan qofka isagoo miir qabu foom buuxinayaa wuxuu leeyahay marka haddaan dhinto aniga waa xubnahaygu dhan dadan ku sadaqayso waa tabaruc markii uu dhintay albaabkuu soo istaagaan waa qaataan meelay la tagaan tashriixay ku sameeyaanoo tashriix jasadi ah jirhkiisaa marka la kala falanqaynaa wixii ka anfacay ka baxsanayaan sida baabuur duqoobo biraha laga qaadanayo baabuur kale lagu isticmaalayo dad badanoo marka muslimiina arrimahaas oo kale iskaga fududaado waxaas oo kale saxiixo ayb aaday khatar u tahay marka masale ahaanna u su'aali maayaan iyagiina hadhow waxaa laga yaabaa marka in dhibaatadaas ay ku dhacdo yaa wayba ku dhacaysaa hadday meelahaas ku dhintaan marka sharcanna hadda waa kaasa ma bannaana aad marka waxaa uga hadlo kitaab yacni aljaraaxaat اطibiya la yidhaahdo uu leeyahay maxamed mukhtaar ishanqiiqi aqwaasha fuqahada iyo waxaas o dhan isagaa keen keenay oo meelaha uga hadla bakar abu zayd laftirkiisa wuu uga hadlaa fiqhu nawaasilka waa masaa'il marka cusub oo nawaasil ah marka u baahan fadwo saasayna culammadu ku jawaabaan intooda badan waxaan u malaynaya axmed sidiiq ilqumaari laftirkiisa inuu wax ka qoray qumaariyiinta mid ka mida masaladan kasru cadmi lmeyiti marka meydka marka la dhaqaayo marka god la gelinayo kulli in aad loo ilaaliyo oan la dhihin ninkan waa dhintay iska tuuro inaan la dhihin ka kasrihi xayan marka hadduu arko qofkii wax qodaayay lafa iyo waxaas oo kale waa ka tegaya ka jeesana meeshaas waa isku asturaya meel kale wax ka raadinaya haddana ayb baabun fi laxdi ayb baabun ayaada kani baabun baab weyaan fi laxdi iilkiibu u baab yahay xuunka caddayntiisa qaala xadaanaa isxaaq bnu ismaaciil qaala xadaanaa xakaamu bnu salmin can caliy bni cabdilaclaa can abiihi can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam allaxdu lanaa iilka annaga ayuu noo sugnaaday washiqu lihayrina jeexana wuxuu u sugnaaday hayrkiin laxdiga waa iilka waa la yaqaanaa godka marka la qodo gees ayaa haddana god kaloo yar laga sii qodaa meydka halkaasaa marka la geliyaa laxdigu kaas weyaan iilka waa iil shiqiguna waa dhaxda in laga dilaaciyo unbas oo waxba gees aan la aadin dhaxda laga dilaaciyo shiqiga marka badanaa dhulalka qaarkoodna shiqigaa ku suurtagala dhulalka qaarna iilka laakiin labadooda hadday ikhtiyaar loo wada haayo laxdigaa marka fadli badan maadaama nebigu uu yidhi allaxdu lana ayb akaru ahlilcilmi marka laxdigaasay sunneeyeen oo waxay yidhahdeen luxida lahu nebiga laxdi baa la geliyeyoo iil baa la geliyey wax ilaahay waxaan fiicnaynna u doori maayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kam yadkhulu alqabra kam imisaa yadkhulu gelayaan alqabra ay fi lqabri qabriga dhexdiisa meeqo qofaa gelayso marka meydka la aasayo qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi khaalid can caamirin qaal hasala الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam caliyun nebiga waxaa dhaqay cali wاlfadlu wa usaamatu bnu zayd wahum iyaga ayaana adkhaluuhu geliyeen qabrahu qabrigiisa qaala waxadaanii marxabun aw ibnu abi marxab annahum adkhaluu macahum waxay macooda geliyeen cabdiraxmaan ibni cawf falamaa faraqa caliyun cali markuu dhammeeyey qaala waxa uu yidhi innamaa yeli rajula ahluhu innamaa yelii waxaa maamulo alrajula qofka ahluhu qofka meydka ehelkiisaa maamulaan uu yidhi marka ha la ii daayay aniga ayb isaga iyo marka ibnu cabbaas iyo usaamo iyaa markaa keli yaa ku keli noqday ayb xadiidkan markay sanaadkiis waa saxiix ayb caamirna waa caamir ibnu shuraaxiil ashacabi ayb calina waxaa laga wariyey inuu yidhi qasaltu rasuul اllahi sal ا ly slam fadahabtu anduru ma yakunu min almeyiti falam ara shay-an wakaana طayiban sal ly slam xayan wamayitan waliya dafnahu waijnaanahu duuna اnnaasi arbacatun caliyun walcabaas walfadl wasaalix mowla rasuuli lah sal slam afaru sheegay marka riwaayadan ay tilmaantay riwaayaatkan marka ibnulmulaqin wuxuu leeyahay yujmacu bayna hadihi اriwaayaati biana kula waaxidin rawaa maa ra'aa ayb man naqasa araada bihi awal اlmri waman zaada araada bihi aakhirahu iyagii marka waa isla shaqeeyeen un marka in la yidhaha riwaayaadkan kala duwan dad badan baa soo baxay afar shan camalaa soo baxayso marka qaarkood nin walbaa wuxuu arkay buu sheegay qaarna inay shaqada qayb ka tawaliyeen baa laga yaabaa marka riwaayada hore sida ay tilmaamayso qabriga waxaa geliyey cali fadl iyo usaama fadl bnu cabaas قال xdثna محمد بن صباح بن سفyان qال أخبرna سفyان عن بن أbي khالد عن الشhعبي عن أbي mرxب أنa cبدالرحمن بن cوف نزل في qبر النبي sl اه sلم nebiga qabrigiisa ayuu u degey qaala kaأنii أnduru إlayهim waaba anigoo eegaya arbacatan xaal ay yihiin afar riwaayadan marka waxay ku soo dartay cabdالرaحmaan afar inay gudaha u galeen adiikan yidhi
saddexdaas ama afartaa marba nin walbaa wuxuu arkay inbuu markaa sheegay ayb qofka gelinaya marka waxaa la sunneeyaa inuu ahaado qof aan habeenkaas jimaac samaynin xadiid baa soo arooray rasuulka sal اllahu alayh ali wasalam qof baa la gabadhiisaa la duudayey markaasuu wuxuu yidhi ayukum lam yuqaari fi leyla markii la gelin rabo iilka la dhigan labo yaan caawa xaaskiisa soo jimaacin nin marka saxaabadii ka midaa yidhi aniga isagaa marka u degay isagaa dhigay waxaa laga qaadanaa marka in qof aan jimaac samaynin inuu geliyo godka ayb taasaa marka yani sunnooyinka ka mida qofka yani qabriga qofka gelinaya ayb aykum lam yuqaarif macnaheedana lam yujaamicu bacd ahlilcilmi baa waxay ku fasiraan yaan dembaabin tafsiirkaas waa laga fiican yahay qof aan jimaac samaynin maantoo kale marka la duugayo xalay qof aan jimaac samaynin ayaa dhulka dhigaya yani qofka yani dhinaca dhulka u dhigaya oo qabriga u degayo xadiidkaana waa ansaxay baabun ay haadaakani baabun baab weeyaan fi lmeyiti waxyaabahaas marka qofka inuu ka xishooda maaha marka qubuurta in la jooga ayb nebiguba waa yidhi haddii la yidhaahda yaan samaynin yaan jimaac soo samaynin kaalay deg yani hal saa yeel dhib ma laha ayb ceeb iyo waxba ma laha bal riwaayadu waxay tilmaamaysaa qof baa damcay ee saxaabada ka mida inuu u dego markuu nebigu sidaa yidhi buu ka soo laabtay markaasaa nin kale u degay oo markaa uu dhigay axkaamta marka xishood iyadu ma laha baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi lmeyiti meydka yudhalu la gelinaayo min qibali rijlayhi lugihiisa xaggooda alqabra qabriga la gelinaayo yanii meydka see qabriga loo dhigaabu hadda rabaa inuu ka hadla min qibali rijlayhi baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi lmeyiti meydka yudhalu la gelinaayo fi lqabri min qibali rijlayhi lugihiisa xaggooda alqabra ay fi lqabri qabriga dhexdiisa la gelinayo qaala xadaana cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaana abi wahuwa mucaad bnu mucaad alcambariyu qaala xadaana shucbatu can abi isxaaqa qaal awsa alxaariu wuxuu ka ugu dardaarmay alxaari an yusalliya calayhi inuu ku tukado cabdullaahi bnu yaziid fasallaa calayhi waa ku tukaday uma adhalahu lqabra qabrigii ayuu geliyey min qibali min qibali rijlayi اlqabri qabriga lugihiisa ayuu ka soo geliyey min qibali rijlay alqabri qabriga lugma u leeyahay meesha lugta la dhigayo qofka labadiisa lugood meydka labadiisa lugood meesha la dhigaayo yaa laga soo gelinaa meydkamarka labana marka ogow madaxiisa isaga madaxa lasoo horbixina marka lasoo siibaayo karfanta iyo yanii nacashka laga soo siibaayo madaxiisaa lasoo qabana lasoo horbixina laakiin qabriga lugihiisaa laga soo gelina say ku dhacee qabrigu sidaasoo kale marka uu yahay madaxiina halkan la rabo in loo dhigo lugihiisu xaggay ku soo aadayaan jihadan xaggee laga soo gelinaa jihadaanuu ka imaanaa marka meydka la saas baa xaggoo kalea laga dhiganayaa madaxiisaa lasoo bixinayaa dhanka lugihiisa meesha la rabo inay ku soo aaddo ayaa laga soo gelinaa qabriga ma la fahmayn waadax ma taha saasaa loo soo gelinayb macnuu marka min qibali rijlay اlqabri saasuu ka wada wa qaala waxaa una yidhi haadaa min asunna haadaa kani min asunnati weeyaan janaa-isku marka axkaam fara badan buu leeyahay waa wax muslimiintu ay uga duwan yihiin ummadaha kale ayb baabu اljuluusi cinda alqabri baabu bayaani xukmi اljuluusi fadhiga yanii fariisiga xukunkiisa caddayntiisii buu baabya cinda alqabri qabriga agtiisa la fariisto qabri agtiisa ma la fadhiisan karaa قال xdثna cثmaan بن أbي شhيبة qال xadثna جريir عن الأعmش عن المنhال بن cمر عن زاdاn عن البراء بن cازب qاal hرجna mعa رasuuل اللh slى الله عليه وaلiه وsلم nebigaan la baxnay fيi جaناaزة رajuلi nin جanاaزadiisa min الأنصاar ka mid ahaa faاnتahaynaa إlى الqبri qabrigii ayaan gaarnay walam yulxad bacdu iyadoo weli iilka la dhigin fajalasa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه ali wslam nebigu wuu fadhiistay mustaqbila alqiblati qiblada isagoo u jeesanayo wa jalasnaa macahu annagana waa la fadhiisannay kaa nebiga qabrigiibuu marka fadhiistay agtiisa welina ninkii lama dhigin ul uu haystay ayuu marka dhulka ayuu ku faaqidaya oo dhulka ku mudmudaya xadii dheeroo baraa bnu caasib leeyahay waa xadiidka aadka u dheere qabriga iyo qofku markuu dhimanaya ee ka hadlayayb xadiidka marka wuxuu daliil u yahay marka qabriga agtiisa in la fadhiisan karo macnihii marka loo tarjamay bay isleeyihiin xadiidkan baabu اducaa'i lilmayiti idaa wadica fii qabrihi baabu bayaani xukmi اducaa'i ducada xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay lilmayiti loo duceeyo goorma idaa wadica fii qabrihi qabrigiisa haddii la dhigo qabrigiisa marka la dhigo in loo duceeyo waxa la akhrinayo ducaah qaala xadaثna moxamed bnu kaثiir xaa waxadaثna muslim bnu ibraahim قال xdثna hmam عن qتاadة عن أbi الصديq الناaجي عن بن cمر أن النبي slى الlه عليه لي وsلم nebigu kaana wuxuu ahaa idaa wadaca الmayita meydka hadduu dhiga fi اlqbri qabriga uu dhigayo qaala wuxuu dhahay bsm الlahi وعalى sunaةi rasuuli الlah yani bismi الlaahi magaca all ayaan adacuhu aan ku dhigaya dhulka anoo magaca alla kaalmaysanayo wcalaa sunnati rasuulillahi sal slam wacalaa millatina waa soo aroortay sunnadii nebiga korkeeda yaan ku dhigayaa dhinaciisa dhulka haadaa lafdu muslim lafdiga muslim waa kan marka qofka dhigaayana marka qof wax yaqaan inuu yahay oo sunnooyinkan fahamsan oo adkaartan marka uu akhriyo waxaan kaloo dadku ay daldalaan juhaasha ah qofku inuu ka fogaado waay qabrigiisuna uu qofkuna dhimashadiisuna uu dardaarmo dadkii isaga maamuli lahaay inuu ka dardaarmo dad ahlu salaaxa oo wax fahmi karo oo sunno ku maamuli karo inuu doorto inta uu nool yahay sidaasaa wanaagsan ayb dadkii marka waxaa weeyaan waxay ku qaylinayaan marka wax aan macnuhu jumlo aan xataa isku toosnayn bay ku qaylinayaan waxaa ka wanaagsan marka qofku inuu yani inuu ku dadaalo inta sunnada marka ah baabu baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan alrajulu qofka yamuutu lahu ou u dhimanaayo alqaraabatu qaraabo almushriku mushrig ah qaraabatiisa qaraabo uu leeyahay oo mushrig ah ninka oo u dhimanayo see u maamulayaan waa gaal maalan nin qaraabadiisa oo gaal abaa dhintay aabbihiisa noqo walciyaadu billaahi iyo walaalihiis iyo qof uun dad qaraabadiisaoo gaalo abaa dhinteen see yeelayaa qال xdثna mسdd qال xdثna yaحyى عن سفyاan qال xdثnii أbu إسxاaq عن nاaجyة بن كacb عan عaliي عalayه السلاam nasaakiinta markasa u qora horaan u sheegnaa dadka can عaliي radي الlaه عanه qaala qلtu للنaبي slى الlaه عليه لي وsلم nebiga waxaan ku yidhi إna camaka adeerkaa aلشhaykha odayga aلdaalla ee dhunsanaay qad maata waa dhintay wuxuu u jeedaa marka abu aalib geeridiisii inna camaka adeerka ashaykha ee odayga ahaa waayeelku ahay addaalla ee baadiyaysnaay qad maata waa dhintay qaala waxa uu yidhi idhab tag fawaari soo astur abaaka aabbahaa soo astur uma mar intaas dabadeed laa tuxditanna ha la imaanin oo ha soo darrisiinin shay-an waxba xataa ta'tiyanii intaad ii timaado qaad godka ku soo astur bis wax kalaha samayn fadahabtu waan tegay fawaaraytuhu waan asturay waji'tuhu waan imid faamaranii wou i amray faاkhtasaltu waan qubaystay wadacaa lii waana ii duceeye uuna ii duceeye xadiidkan marka waa xadiid xasan ah bacdu ahlilcilmina xadiidkan way saxiix yeeleen ibnuljaaruud iyo adiyaa almaqdisi mukhtaarada waa ku saxiix yeelay ibnuljaaruudna muntaqaha ayuu ku saxiix yeelay xadiidkanna marka wuxuu tusaya dacfin waa ku xukumay yah marka hoos waxma ka sheega xaashiyada hoos xaashiyada waxma ku oganah xadiidkan marka wuxuu tusayaa qofka mushriga hadduu dhintay qariibka ah in la duugayo oo la asturayo oo in la asturaa ay tahay la aaso ayb wax kalena aan lagu daraynin salaad aan lagu tukanayn aan loo ducaynaynin keliya in la asturo bis xadiidkan saas baa ka muuqata macno kalena marka waa keenayaayo waxay tahay qofkii nin mushriga soo duugo inuu qubaysto qubaystaa marka mawaajiba amase waa sunno xadiidka hadda faamarani baa ka muuqato fakhtasaltu oon soo qubaystay qofka muslimkaa meydka haddii la duugo isagu haddii qofka uu ama dhaqo ama uu waxeeyo qusligu waa u sunno horaan usoo sheegnay qaraa'in baa jirto kan laakiin amar baa ku soo arooray marka inuu qofka qubaysanayo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii tacmiiqi alqabri fii tacmiiqi alqabri qabriga hoos u qodidiisa qabrigan aad hoos loogu qodo qaala xadaثanaa cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu ana sulaymaana bna اlmugiirati xadaثahum can xumaydin yacni bna hilaalin can hishaam bni caamirin qaal jaaءat ilansaaru ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam ansaartii baa nebiga u timid yowma uxud faqaaluu waxay yidhaahdeen asaabanaa qarxun dhaawacyaanna asiibay wajahdun mashaqo fakayfa ta'murunaa seedna amraysaa qaala xfiruu waawsicuu qoda godadka waasiciya wajcaluu rajulayni labada nin wajcaluu rajulayni labada nin yeela iyo waalaaa iyo saddexda fi lqabri qabri yeela hal qabri dhibaataa marka taa keentay qiila waxaa la yidhi faayuhum yuqadamu kee la hormarinaya godka lagu hormarinaya qaala akaruhum qur'aanan kooda qur'aan badan midkooda qur'aan badan lagu hormariyo qaala usiiba abii yowmaidin aabbahay maalinkaa waa la asiibay caamirun bayna anayni labo aw qaala ama waaxidin isagay mid ama isagay labaa laysla duugin ayb marka xadiidka wuxuu ka wadaa marka qaala xfiruu wa awsicuudaasu ka raba qoda waasiciyana hoos usii qoda qaala xadaanaa abu saalixin alanطaakiyu qaala ahbaranaa abu isxaaq yacni alfazaariya can اhawriyi can ayuuba can xumayd bni hilaalin biisnaadihi wamacnaahu zaada fiihi wuxuu ku daray waacmiquu hoos u qoda waxalshaahidkana waa tan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa jariirun qaala xadaanaa xumaydun yacni bna hilaal can sacd bni hishaam bni caamirin bihada alxadiidi qaala fiihi waacmiquu baabun fii taswiyati alqabri baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii taswiyati alqabri qabriga ekayntiisa in la simo qabriga dhulka lala simo ama hadday u badato taaka inta lasoo taaga la simo qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala ahbaranaa sufyaan qaala xadaanaa xabiibu bnu abi haabit can abi waa'ilin can abi hayaajin اlasadiy qaala waxa uu yidhi bacanii caliyun cali baa i diray qaala waxa uu yidhi cali abcauka waan ku dirayaa calaa maa bacanii calayhi rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wixii nebiga ila diray ayaananna kuu dirayaa allaa tadaca inaadan ka tegin baan kugu dirayaa qabran qabri qabriga oo mushrifan intii shar sifihii sharciga ahayd ka muuqdo ka sarreeyo mushrifan marka waxay noqonaysaa qabriga waxaa la ogolaya taaka qubuurta marka waxaa la raacaa sharciga qubuurta sharciga ku salaysan waa kuwa aan dhisnayn hal taakana aan ka badnayn qubuurtaas marka wixii ka soo taagan intaas sharciga wixii ka dheer oo ka soo muuqdo sarreeyo inaadan ka tegin ilaa sawaytahu inaad kuwii sharciga ahaa ku jaangoysa maahane marka ilaa sawaytahu taswiyadu saas waaye mucallimi siduu sheegaya cumaaratuulqubuur qabriga in hareerihiisana la simo ugu badnaanna aan taaka la dhaafsiinin laakiin laysku simo isaga dhan waxaa la yidhahdaa kaasi tasdiix tasdiixaa la yidhaha sifadaas sifada kaleoo qabrigu loo samayn karaa waxay tahay tasniim tasniimku marka waxaa weeyaan in la kuuso qabrigii oo kurus oo kale dhexdiisa laga dhigo ayb tasniim ayaa la yidhaha sifadaas ah wuxu dhanna taaka ma ka badnaan karaan inta ugu badan waa taako ama tasniim in loo samaysto ama in la simo isaga dhanba labadaas sifa shaaficiyada agtooda waxaa ka raajixa tasdiixa in la simo dhulka lala jimeeyo ama taaka kor inta loo soo qaada laakiin laysla ekeeyo oo aan waxba kurus iyo taag iyo midna aan loo yeelin taasaa iyaga agtooda madhabka taasaa raajix ku ah ayb mararkii dambea waxaa dhacday tasdiiqii baa waxaa samay jiray tasniimka waxaa ku caanbaxeen raafidadu markaa khilaafan lahum ayaa marka hal tasdiixa ay u aadeen aahaartana waa ku soo aroortay altasdiixu iyo watasniimu labadaba waa soo aroortay ayb tii loo samaystaa waa sunnadu waa waafaqaysaa qabriga nebiga marka waxaa soo aroortay marna tasniim marna tasdiix bacdu ahlilcilmina waxay ku jamciyaan marna wuxuu ahaa sidaas wakhtiyo kalena in sidaa la yeelay baa laga yaabaa oo ninba markaa markii uu arkeeyey qabriga nebiga siduu ahaa inuu soo xikaayo aduu waxaa aad masaladan uga hadla cabdiraxmaan bin yaxya almucallimi kitaab layidhaha cumaarat alqubuur axkaamta qubuuraha dhan isagaa ku dhigan axaadiidteeda iyo aahaarteeda si fiican baxi maatic ah ayuu ka sameeyey baxi aad maatic u ah ayb allaa tadaca inaadan ka tegin qabran qabri qabriga oo mushrifan taagan sifihii sharciga ka badan wa ilaa sawaytahu inaad ekayso walaa timhaalanna inaadan ka tegin ilaa damastahu ayb marka qubuurta inaan la dhisin taaka inaan laga badinin riwaayaadka qaar waxay soo arooreen carradii laga qoday inaan lagu siyaadinin carradii isaga laga qoday godka inaan laga siyaadinin riwaayaadka qaar baa saa ku yimid in saxiix ah ee haddii marka carradu ay naaqis noqoto ama wax yaraadaan ama dhulku dhagax yahayba maalan waa bannaan tahay markaasoo kale in intii sharciga si loo soo gaaro carro kale meel kale in laga soo qaada waa jaa'is laakiin si kale maya ayb arrintan iyadaana saxaabadu waa ku dadaali jireen cali waa tanaan nebiga u bixiyey cali ninkan buu u diraya waa aragtaa riwaayo kale waxay leedahay yacnii cumaan ayaa intuu qubuuraha yimid buu kor meeray wuxuu arkay qabri taagan markaasuu wuxuu amray qubuurta dhan in la jimeeyo oo taswiye lagu sameeyo sidii baa la yeelay hal qabrioo marka la daayey buu arkay waa maxay buu yidhi qabrigan markaasaa waxaa la yidhi haadihi qabru ummi camrin binti cumaan bni cafaan isaga gabadhiisaa ku duugnayd meesha markaasuu wuxuu yidhi maya qabuurta ha la simo taswiye ha la sameeyo sidaa buu faray waa la simay cumarna radi allaahu canhu isaguna sidoo kale qisadii daaniyaal waa macruuf nacam dadka indhahoodu ka qariyey xilli habeena ha la duugo qubuur badan ha la faago maalinkii carrada ha lagu caddeeyo marka si aan loo ogaanin meel lagu aasay iyo meel kalena waxaa kaloo iyadana marka saasay yeeli jireen camalu khulafaa'i raashidiin sidaasu ahaa ayb saxaabaduna saasa hadyigoodu u ahaa imaam axmed wuxuu warinaya isaga in nebiga uu mar yidhi yaa baxo oo qubuurtan magaalo madiina soo jejebiyo oo soo simo nin baa marka baxay waa xoogaha markaa reer madiina ka xisho oo ka cabsaday waa soo laabtay cali baa u kacay sidii buu soo yeelay nebigana waa u duceeyey sala allahu calayh ali wasalam marka sha'niga qubuuruhu sida loo samaynayo waa inuu sharciga waafaqo inta ugu yar waa wax qofka qariyo oo ka qariyo dugaagga inta ugu yar waa inta ugu badanna waxaa weeyaan in si fiican hoos loogu qodo ballar fiican la siiyo il loo yeelo carrada lagu rogo oon carro kale lagu siyaadinin hal taakana aan laga badinin kuusitaankiisa ayb haddii ama la wada simo iyo haddii tasniim loo samaynayo labadaba inaan taako laga badinin waa la calaamaysan karaa intaasaa la ogolyahay intaa dhaafsiisan lama ogola cillada loo diidayna qubuuraha in la caabudo ayaa laga cabsanayaa ayb masaajiddana in laga ilaaliyo aan qabri lasoo dhexgelinin alimaamu nawowi xataa wuxuu leeyahay meelaha gobol sharaxiisa saxiixu muslimka nebigu wuxuu ka cabsaday in qabriyaalka la caabudo oo lagu fidnoobo ummadihii horeba say ugu fidnoobeen cilada u caddaynmarka cilladu marka waa najaas iyo wax masaajidda aan loo soo gelinin iyo carurkooda iyo yaacarada inuu ka soo kor mara laga yaabaa markaas qofkii cillada ay mutaakhiriinta shaaficiyada ay sheegaan wax cillo saxiixa ma ahan waxaana ku filan keliyaba in la radiyo qubuuraha in masaajidda la soo geliyo liajli najaasada ku dhex sugan baa darteed loo diiday markay leeyihiin ambiyada ilaahayma iyagaa yanii carun iyo dhacaan iyo waxaas iyagaa leh ciidda ma cunto sidooda iyagoo abay qabriga ugu jiraan ambiyada ilaahay waxa la diidana waa qubuuru اlambiyaa oo ina ulaa'ika idaa kaana idaa maata fiihim rajulu saalix aw yanii lacana اllahu اlyahuuda wالnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waxa la sheega waa ambiya ilaahay ambiyada ilaahayna najaas iyo wasakh ma laha iyagii baana in masaajid la soo geliyo la diiday aadii marka waa cillo baatil oo maskaxdooda un ka keensadeen walidaalika alimaamu shanqiidi tafsiirka suurat اlxijri ayuu ku sheegaa yani cilladaas yani wuxuu ku ibdaalinayaa deliilkan ayuu ku ibdaalinayaa cillada marka saxda ah waxaa weeyaan tacdiimka ka dhalanayo qubuurta la weynaynaayo ee shirki loogu dhacayo darteeda loo reebay ibnu qudaama sidau sheegaayo muqniga iyo imaamu nawowi uu tilmaamayo ibnu xajarna uu sheegaayo uu yidhi waqisatu الsaalixiina kaana mabda'a cibaadati اlawfaan saalixiintoo lagu fidnooba qisada ku saabsani waa bilowgii sanam caabudnimadu meeshay ka bilaabatay bacda haada marka maxaa kale la sheega baajuuri baa marka isaga wuxuu ku qorayaa walaa yubnaa calayhi ilaa qabra اlweliyi say in la dhisaa waa bannaan tahay waxaasoo kaleu sheegaan qabriga weliga maxay tahay ambiye ilaahay baa qubuurtooda la diiday weliga isaga waayo midka laga cabsanaya in la caabudee ma qof kalaa dadku caabudi lahay awel kii cillada uga owleysnaa ayuu istinawnaa balfeeri kii cillada uga owleysnaa ee isaga ay ku habboonaydba ayuu istina gelinayaan fiqiga marka aaw mushkilada dadki marka waxaa faqiih haddii lasoo qaado shaaficiya dihniga baajuuriya kusoo dhacaya dadkeenna aanan sheegaan baajuuri iyo nimankan xaashiyeeya qalbiga kusoo dhacaya aawa marka alimaamu nawowi abulqaasim araafici ibnulmundir iyo raggaas waaweyn aaweyn fuqahadaas waaweyn oo xadiidka iyo fiqiga jamciyeen ayb marka baajuuri shaykhulazharu ahaa dhowr boqoloo sano laba boqoloo sano meelaha ko xadiidkuna yacnii rajul xadiidna maba uusan ahayn ayb marka waxaan kaloo uu jacburiye marka maahan inuu soo dhexgeliyo cilal aan jirin ayb oo uu yidhaahdo ilaa qabra alweliyi iyo kuwanna marka waxay moodayaan dadka qaarkood deliil inuu soo helo kitaabkaasaas dhigaayuu kule kitaabka dhigaa ma kii qur-aanka ma sunnadii nebiga ma waa dawaawiintii sunnada midna ma kala oganmarka wuxuu leeyahay قال xdثna أحمد بن cمر بن سرح qال xdثna بن وهب qال xdثnي cمر بن الxاaرث أن أbا عaليi الhمdاني xadثه qاaل كuنaa mعa فضالة بن عubayd ayaan la jirnay birudisa meeشha la yidhaahdo min أرضi الروم faتوفya صاaحب لnا ayaa la oofsaday صاaحب aan lahayn faأmara فضالة فضاaلة wuxuu أmray بqabrihi qabrigiisa fasuwiya waa la simay uma qaala samictu rasuula اllahi sal ا slm nebigaan maqlay ya'muru isagoo amraayo bitaswiyatiha in la ekeeyo marka yamuru samictu rasuula اllahi sal ا slam ya'muru waa amar marka waajib ninkii wax ka duwan keensanaya isaga deliilka laga rabaa amaa qabriga nebiga qubaddan laga dhisay iyo waxaan ku dhex dhisan iyo kulluhu wax saxaabadu sameeyeen ma aha xujana ma aha xadiidkii nebiga intuusan dhimannin shan maalmood ka hor uu yidhi oo wax nasakhay aan la haynin maaha in lagu la yidhaahdo qabriga nebigaa saas u dhisan yaa u dhisay marka qofka u dhisay deliil miya isagu mase waa xujo deliil maaha ayb saxaabadii nebigana markay joogeen qabriga nebiga mana mana la dhisin mana masaajidkana lama soo gelinin ayb waxaasoo dhan kadib bay dhaceen walaa xujata fii daalika qabriga shaaficiya dhisan iyaa kuwa leeyihiin qabriga shaafici hadduu dhisan yahay xujo miya marka iyadana yaa dhisay masa shaafici isaga maa dhistay qabrigiisana suurtagal maaha inuu qabrigiisa dhisto bal wuxuu leeyahay ibnu xajar ilhaytami tuxfat ulmuxtaajka waxaa dhisay qabriga shaafici banaahu bacdu ulmuluuk boqoradii qaarkood baa dhiseenuu yidhi hadii laysa camalu lmuluuk xujo maaha boqorrada camal waxa ay sameeyaan xujo maaha bal wuxuu yidhi ciis ibnu cabdisalaama wuxuu fadwooday qubuurta musabalada ah ee kan shaafici meeshuu ka dhisan yahana ku jirto qaraafada wuxuu fadwooday kulli iladudunya bimaa fiihi qabr ashaafici oo ku jiro imaamu shaafici qabrigiisa alladii banaahu bacdu اlmuluuk mid kale mas'alo kale iyaduna waxay tahay shaaficiyada waxaa aad caan uga caan baxday qubuurta in loo kala qaybiyo musabala iyo hayru musabala in loo kala qaado musabala waxaa la yidhahdaa qubuurta meelaha waqafka oo dadka lagu aaso hayru musabalana waa nin dhulkiisiibuu qabri ka samaystay guri isaga uu leeyahay dhul uu leeyahay ayuu meydka ku aasay ma la kala farqinayaa marka mas'aladaas iyadana xukunka cilladiisa haddaan u noqonno wax tafriiqa ma jiro musabala iyo hayru musabala cilladii xukunka marka la fiiriyo nebigu u reebay qubuurta in la waaweyneeyo la dhiso waa tacdiim tacdiimkuna gurigiisana waa ku imaan karaa qabriyadana waa ku imaan karaa wاlxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wacadaman istinbaad ah marka tafriiqaas ay la imaanayaan bal imaamu shaafici baa isaga waxaa laga hayaa umka inuu leeyahay waakrahu an yucadama makhluuqun makhluuq in la weyneeyaa nacya xataa yujcala qabruhu fii masjidin heer qabrigiisa masaajid la keeno ayb wuu diidayaa taas marka makhaafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu marka fidna hadday ku qaydan yihiin waa intay jirta fidnadaas waa in la joojiya ama sawaan kaana musabalatan aw ayra musabala ayb markaa wuxuu yidhi qaala abu daawuud huudis jaziiratn fi اlbaxri qaala xadaana axmed bnu صaalix qaala xadaana bnu abi fudayk qaala akhbaranii camr bnu cuثmaan bni haani can اlqaasimi qaal dakaltu calىa caaئiشhata caaishaan u galay faqultu waxaan idhi yaa ummah ikshifii lii ii fayd can qabri rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga qabrigiisa ii fayd wa saaxibayhi iyo labadiisii saaxiib fakashafat lii waxay ii fayday can alaaati qubuurin ayb waxay ii faydday buu yidhi saddex qabri ayb laa mushrifatin dhulka aan ka sarraynin walaa laadi'atin mid dhulka ku malaasanna aan ahayn mabduuxatin la fidiyey bibadxaa'i alcarsati alxamraa ciidda yacnii guduudan yacnii lagu fidiyey oo lagu waasiciyey ayb laa mushrifatin ay laa murtaficatin gaayat alirtifaac yacnii sarrayn aad u dheer aan markaa sarraynin ayb taaka wax ka badan aan sarraynin walaa laadi'atin mid dhulka ku malaasanna aan ahayn yuqaalu laqa'a biاlardi ay lasaqa bihaa ayb mabduuxatin ayb qabrigii bay marka qubuurtii baa marka laga sifaynaya qubuurtaas oo mabduuxatin la sinsimay ayb mabduuxatin marka waxaa weya waa fidsan tahay dhulkii baa markaa waa iyaga geesaheeda iyo hareeraheeda iyo kulli jimaysan saas u jeedaan ayb bibadxaa'i alcarsati alxamraa badxaa marka waxaa weeyaan dhulka simana la yidhaahdaa waxaa lagu simay dhulka siman ayb bibadxaa'i alcarsati alxamraa dhulka simane quruuruxu iyo jaayga uu yaallo yaa la yidhaahdaa buu leeyahay nihaay ibnulaiir nihaayada ayb bibadxaa'i alcarsati ay biramli اlcarsati ayb carsada bacaadkeeda carsa marka waxau leeyahay waa wahiya mowd ismu mowdicin meel magaceeda ayb meeshaas marka carsada la yidhaahdo bankii ee yacnii guduudan quruuraxeeda ama yacnii carradeeda lagu fidiyey marka saas mabduuxatin la fidiyey oo la sinsimay bibadxaa'i alcarsati alxamraa carsada guduudan meesha carsada marka baarxadda ah ama yacnii bannaanka ah ama magacaasba leh meeshaa guduudan carradeeda ama quruuraxeeda lagu fidiyey ee lagu ekeeyey dhinac walbasaa lagu shubay taasaa marka uu tilmaamay marka qubuurta nebiga sidaasay u ekaayeen saddexdan qabreenna kii nebiga ka abubakar iyo kan cumar buu u jeeday marka aadna uma dheerayn dhulka lama sinayn dhaxday ahayd yani marka qadra shibrin oo kale kor dhulka ka sarraysay intaa ka bacdina marka waxay ahayd carsada quruuraxeeda ama caradeeda baana lagu fidiyey oo lagu sinsamay qaala abu caliyin illu'lu'iy yuqaalu waxaa la yidhahdaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam muqadamun nebiga waa muqadam waa mid la hormariyey wa abu bakrin cinda ra'sihi abu bakrna madaxiisa agtiisa u ahaaday wa cumaru cumarna cinda rijlayhi lugihiisa agtooda nebigaa xoogaa ka horreeya abuubakarna dhanka madaxuu ka jiraa cumarna dhanka luguhu ka jiraa saasay marka iskula duugan yihiin ayb baabu اlistikfaari cinda alqabri lilmayiti baabu bayaani xukmi اlistikfaari dembi dhaaf dalabka xukunkiisa yani caddaynteeda ama fadligeeda caddayntiisiiba u baabaya cinda alqabri qabriga agtiisa meydka loo dembi dhaaf weydiiyo lilmeyiti قال xdثna إbrاhيm بن موسى الرازي qال xdثna هiشhام yعن بن يوسف عن cبدالله بن بحيiر عن hاni mولى cثمان عن cثمان بن عفاni qاaل عن cثمان بن cفاn qاaل kاn النبي slى الله عليه لي وsلم نbigu wuxuu ahaa إida farغa hadduu dhammeeyo min dفni الmeyti meydka duugistiisa وaqfa عalayhi waa dul istaagayey agtiisu istaagaya faqاala اsتغfiruu لأqيiكم wuxuu dhahayay اsتغfiruu u dembi dhaaf weydiiya liakhiikum walaalkiin wasaluu lahu u weydiiya biاtabiiti alle u su'aala sugnaansho su-aasha inuu ku sugnaado fainahu alaana yus'al fainahu isagu alaana haddaa yus'alu la weydiinayaa qaala abu daawuud baxiirun ibnu haysaan weyaan ayb wbilahi towfiiq sal ا sl l